والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا كل كتاب كان شرطان صغر شيخنا إنه هي مختصرة مثل خصل في يد العراقي isaguna haddii ala yidhaaho xagga hore ayuu ku sheegi doonaa adugu waxtaas adugu bal markaas abyadiisna ma badno ilaa saddex boqol kamaba badna sheekhan adigu alifay dee horta laba kitaab baan haynaa midna waa matni midna waa sharax waanay habboontay ruuxu inuu dee aqoon iyo macrifo bal koobanba haba noqoto u yeesho cidda uu kitaabkiisa kaba faa'iideysanayo matniga sheekhan le waxa weeye waa nin reer shanqiid ah ama waddankan muritaaniya walow dee muritaaniya oo dhan markaa hore aan shanqiid loo odhan jirin gobol ama qeyb kaba mida uu ahaa oo meel ahayd manaaro cilmi kolley marka la eego dhulkaas ama deegaanka galbeedka ama waqooyiga africa oo dhan ba iyo gir dhinacaas u ahayd dadkeedna iyagoo iska reermiyi u badnaayeen ama dad xoolo dhaqato ahaayeen haddana marka la eego culumta khaasatan fiqiga iyo usuulkiisa iyo culum alcarabiya culumtaas ay ka gaadheen dee heer aan dad badan oo xadar ama dad degaani aanay kaba gaadhin taas oo ilaa maantaba ay kolley ay wax kaba leeyihiin taas gobolkaas buu uga dhasho sheekh cabdullahi ibnu ibraahim baa la odhanayay kolleyna waxaan filayaa kutubta taariikhda intaan dee taraajimtooda maan arag kuwaas ee kitaabkan alcalam oo kitaab casrigan la dejiyey ah kolley wax horay wax dambana dadka ayn iyadu carabi un ama luqa diin un iyo carabi un ku shaqo lahaa xataa ayaanay islaam ba ahaanin dee taariikhdooda iyo taraajimtoodana dhigo wax sidaasaan kaba tegino waayo muddo dheerna waa la qorayay aadna uu usoo dhawaaday ninkii ilaa khayrudiin israkli man wax wakti uu dhashay oo kale taas iyomuu sheegin oo waxaa la arkaa inaan taa la garanayne laakiin dhimashadiisi un bay dhahaan kun iyo laba boqol iyo shan iyo soddonkii hijirada ama kun iyo siddeed boqol iyo labaatankii miilaadiga taas bay dhimashadiisu ahayd isagoo nin kollay dalab ku raagay ahaa ilaa afartameeyo sannadood magaalooyinkii dhulkaas iyo dhulkii iyaguna baadiye ahaa nin kollay dalab un u joogay ahaa markii dambena maqrib iyo tegay faas haddana soo xajay oo laabmay kolley kutub mashhuurana waa leeyo dee kitaabkeenani ka mid waxaa ka mida kutubtiisa nadmiga uu leeyahay kitaabkan maraaqa sacuud la yidhaah waa kitaab jamculjawaamica ibnu sibki uu ku nadmiyey oo bal markaa dee ilaa kun bayd iyo gaadhsan ama kun iyo adigu boqol bayd kun iyo hal baydba ah oo aada u mashhuura aadna u mufiida oo kolley kitaabkii kalean aragnay kawkabu saadici ayuunbay isku dhow yihiine wuxuu kasudi kaga yardunaa qeyb jamculjawaamica ka mida oo uu ka tego onu nadmin qeybta xuruufta macaanida adiga xuruufta iyo qaybtan dambe usuuludiin uu kuwa magacaabay iyadna laba socotay dee jamcu jawaamic intay kuba sugnayd suyuudiina nadmiyey taas baanu isagu labadaa qaybood baanu nadmin laakiin intii usuulka ahayd sharaxna uu leeyahy in la yidhaha nashrulbunuud oo kale saaxib alaclaam uu sheegay saddex mujalad in lagu madbuceeyey walo dabaca kan aan aragnay dee mujalad laba jusown uu ahaa uu taas haddii aanay dee dabco hore ahayn taasi kaasna waa leeyahay oo dee sharaxan kale laakiin macruufkee nasrulwuruud la yidhaah shakan kale abool bayaan le baa le isaga maaha waa isla reer shanqiidun laakiin way kala horeeyeen kitaabkana kolley sharxiisa uu kuwa sharxay oo had iyo goor shaarixana u laabmo wax kasoo naqliyo hadduu alhad yidhaah isaga uu jeedo kaa waxaan filayaa weliba makduud oo lama madbacayn adugu kitaab balaaqana uu leeyahay kutub kala duwan buu leeyahay laakiin dee kuwa aada usii mashhuurka khaasatan mandiqadooda marka lasoo dhaafana manaadiqda kalena aada ugu faafay kitaabkan aan hayno iyo kitaabka usuul fiqiga ee maraaqiga labadaa kitaab baa ka mid uu labadaba sharxay isagu sida dee keyrkiiba ay uga sharxeenba taas uu sharxay bal markaa waa nin adigu bal taas ahaa waktigii uu dhintayna waa taan sheegnay magaciisana cabdullahi ibnu ibraahim ayaa la yidhaahaa sheekhan waana reer shanqid ama shaarixu isagu waa nin reer maka aada u soo dhawaado sidaa daraaddeed tarjamaba kuma laha kitaabka aclaam waayo uu ka geeri dambeeyey oo xasan ibn maxamed warshad waana ninkii taqiraatusanniya iyo lahaabo isagu de waa nin aada u dhawaaday ayaanu noolayn baimake oo xataa aan tarjamo ku lahayn kitaabka alaclaam oo uu ka geeri dambeeyey bal taasi waa xaggan kolleyna saaka bilownbu insha allahu tacala inoo ahanaya bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi huwa almuciinu iyahu nacbudu wanastaciinu axmaduhu lama ladaya nicamuh ثبت وبان فضله وحكمه معترفا له بالاختصاص ومحوته سورة الإخلاص سلطانه في الأرض والسماء رب الجلال وعلي, وعلي العلاء ثم صلاته على من أيد بأحسن الحديث عن أحمد قطب الوجود وكذا السلام لم يكتنه لكنه الأنام ويدخل الآل بدا أهل الشرف وصحبه ومن تلا من السلف بل كلي مانتا انت ورأيين بابين نقنينا وهي اسكبلهم وهي xagga muqadimaadka hore idinka eegan doona waxaan mulaaxadeeye oon ku arkayna waxaa yar jirta un marka uu ka hadlayo alqaabta xadiidka uu leeyahay sida daalib iyo muxadis iyo xaafid iyo xujo iyo xaakim ayaa wuxuu de kolley sheegaa halkan lafdiga alxaakim in macnihiisu yahay ninka wax alla wixii rasuulka laga wariyey oo dhan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaadeeyey ee wadahaya wax dhaafayba aanu jirin hoosaasaanu soo qaata dee raggastaa lagu magacaabay ee loogu magacaabayba xaakim abi cabdillaahi inuu kaba mid yahay adugu alxaakim naysaburi saaxib lmustadrak waana cibaaro kutubtaa hore kuma helay kama helayno laakiin dadkan mutaakhiriinta barhkood kutubtooda aan kuba aragno oo ragga iyaguna cibaaradaa soo naqliya ama san soo naqliya nin hore u mudrisi ama madari ku magacaabay labadoo haddii aan taxriif kuba sugnay laarka mid ahaan baa taxriife waxaa ka mid a baajuuri xaashiyadiisan uu ku leeyahay shamaailka tirmidiye mawaahib ludniye la yidhaaho waxaa iyaguna ragga cibaarada soo naqliya kutubtooda ay kuba sugantay ka mid a dee laqdu durar kitaabkan la yidhaha xaashiyada sharxu nukhbaan nin kale oo kale taawun isaguna qawaacidkiisan ama qawaacidu taxdi adugu kitaabkiisan dee qawaacidu taxdiis uu kuba magacaabay ama cunwaankaa lagu madbaceeyey isaguna wuxuu soo naqliyo intoodubana dee marka la eego baajuuri walow sheekhan kitaabkan matniga lihina hore ayuu sharaxiisa ugu soo naqliyey uu baajuuri waxoogaa ka horeeyey haddana waxaad moodaa un qolooyinkaa soo naqnaqliyey ninkaa horeha uga tiiriyo khaasatan baajuuriye waa dadkii ilaa qarnigii dee waxa weeyaan saddexiyo tobnaad ama qarnigii labiyo tobnaad akhirkiisii lafdigana saa iyagu qolooyinkaasa soo naqliyeen laakiin lafdiga xaakim xataa dee lafdigan xaafid iyo daalib iyo sidu wuxu tilmaamayo isagu mana tilmaamayo xaakimna taa looguma magacaabin marka qolooyinkaa kala duwan baa soo naqliyay kollayna nin baa u yar horeeyey ninkaa baajuuri magaciisa sheego oo kollayna kitaabkiisa la arko magaciisa taxriif inuu ku sugan yahay marka taas baa e laakiin lafdigani ma tilmaamayo manzile xadiis ma tilmaamayo xaakimka abu cabdillaahi iyo sheekhiisa isna alxaakim alkabiir culimadu ay yidhaahaan abu axmed ee kitaabka kunyooyinkaa yeelana wixii loogu magacaabay may ahayn ixaadada ay cilmiga xadiidka ixaadeeyeen rag xufaada haba ahaadeene bal aimadu xaakimkan waxa loogu magay inuu isagu kol dee qaadi noqday ama awowyaasho mid kamid a uu qaadi noqday xataa dahabi iyo taas iskumay taagin ee waxaa loogu magacaabay laakiin kolley maaha un waa laqab xag kale kaba yimi ee aan ahayn tan lafdigana ma tilmaamayo manzilo xadiid kutubta kala duwan ba dee iyagoo isku dhadhawaahay noo soo naqliyeen isagu manzilo iyo martaba xagga xadiidka lagu gaadhayo xifdigiisa lafdigu ma tilmaamaya laakiin kutubta kala duwaneen magacaabay iyo wixii iyaga kasoo naqnaqliyey ayay cibaaradu kuba sugan tahay taasi waa xagga muqadin yar shar muqadimadan sharaxa ee waxaa ka horeeya un abyaada waxa yar ee mulaaxado ee ay tahay inaan u yar baraarugno iyadoo la arko inaan horeba taa wax uga soo sheegnay wuxuu yihi sheekhu bismi illaahi raxmaan iraxiim oo dee adigu bisinka ayuu kuba bilowday shaarixuna wuxuu soo naqlinayaa xadiidkii ahaa kulu amrin dii baalin laa yubda-u fiihi bismi illaahi araxmaan iraxiim fahuwa abtar kaa daraaddeed inuu ugu bilowday naadimku kitaabkiisan dee iqtisaam bilkitaab ilcasiis iyo xadiidkaa isagoo kuba camalfalaya abtar iyo riwaaye aqdaca haddana mar dambe ayuu soo yar celiyuu yihi kulu amrin dii baalin laa yubda-u fiihi bilxamdi llahi fahuwa aqdac bal marka waxa weeyaan kollayna dee cid warisay iyo waxyaalana ma sheegina waa wax aada u badan oo culimmadu kolley ama xadiid soo noqnoqdo weeye ay noo soo noqliyaan oo marka ama ka hadlayaan san oo kale kitaab bilowgii ee ama ha yidhaaheen dee waxa weeyaan ibtida idaafiya ama mid xaqiiqiya kaba ha kaba cabireen labadooda ha kala cabireen waa xadiis ay soo naqliyaan xadiidkana horta alfaada ayuu kuba yimi oo mid waa lafdiga dambe kulu amrin li baalin laa yubda-u fiihi bilxamdi lilahi fahuwa aqdac waxaa kaloo riwaayaadka qaarkood ku yimi lafdiga hore uu soo naqliyo kulu amrin li baalin laa yubda-u fiihi bibismi illaahi araxmaani iraxiim riwaayana waxay kuba soo aroortay halkaa bismi illaahi iyo bixamdillaahi bedelkeeda bidikrillahi bay kuba soo aroortay taas bay kuba soo aroortay marka la eego lafdiga dambe bilxamdilaahi kuba sugan tahay abu cawaana ayaa saxiixiisa ku wariyey ibnu xibbaanna uu soo saaray waanu saxiix yeelay walow sanadkiisa maqaal ama dacfi uu kuba sugan yahay laakiin aymo ayaa iyagu u arkay inuu xadiid saxiixa yahay ama saxiix yeelay bal cala alaqal waa xadiid inuu xasan noqdona gaadhi karo taasi lafdigaasi waana lafdiga bal le odhanayo lafdi xoog la wey ama alfaada kale laa yubda fiihi bismi llahi الraxman الraxiim ama laa yubda fiihi bidikr illahi taasi waa alfaada riwaayaat aad u daciif oo de cabdulqadir ruhawi iyo khabiib iyobaa soo saaray waana alfaada ama riwaayaat aad u daciif oo u waahiya oo taasi bal markaa dacfigooda uu heer aada u liita uhooseeyo gaadhay ee waxaa xadiidkan ba ka soo arooray ama laga xoogeyn karaa waa lafdiga ah kul amri di balin laa yubda fiihi bixamd illahi fahuwa aqdac koleyna ibnu subki kitaabkiisa dabaqaat shaaficiya alkubra bilowgiisa xadiidka adigu duruqdiisu ku tatabuca isagoo de adigu bal marka la eego riwaayaadkiisa qaarkoodna iskuba xoogeeya xafid ibnu xajarna kalaam yaroo aada u mufiida yaanu dheeraanin be isagoo hadal nawowina markaa tacqiibinayo xadiidka ayuu fatxulbaari ku leeyahay mujaladka sideedaad qul yaa ahla اkitaabi tacaalow ilى kalimatin sawaain baynana aayaddaas ee axaadiistii ku soo aroortay xadiidkii dheeraaye hiraqla oo lafdiga bismi اllahi الraxmaan الraxiim ay ku soo arooray rasuulku inuu risaaladii oo ku daray isagoo ka hadlayey bal waxyaalaha bilow u dhacaa ma rasaayl iyo ama wax kale bal oo markaa kolley kalaam mufiid oo xadiidka uu kusoo talkiisiyey waana albani oo kale kitaabkiisa rawa اqaliil waa xadiidka ugu horeeya uu kuba takriijiyo kitaabka laba goorba laba riwaayo ka koowaad iyo ka labaadba waa kan oo kolley isna takriij waa kuleeya ka hadal wala ugu yar hadal dheeraan ibnu subki se kolley bal xaafid ibnu xajar kalaamkiisii buu talkiiskiisa kaa horeen soo naqliyey ahaa fatxulbaari uu kuba yidhi oo lafdigaa dambe ah wax xoog leh ama dee bacd alculamaa maqaal sanadkiisa iyo dacfiga ku sugnaadee ay xoogeeyeen ama lafdiga bismi illaahi iyo bidikri illaahi iyo kuwaasi waa asaniid aada u liidata ama dee aada u daciif aho aan markaa ictibaar saasa gelahayn taasi waa xagga guud imaka anigu bilowga iyo taa ugama jeedo ee xadiiska inaan ogaano uun iyo waxyaalihii bal culimadu ay yidhaaheen wuxuu yihi markaa naadimku raximah اllahu tacaala alxamdu xamdu lilaahi ilaah buu u sugnaaday huwa isaguni almuciino ka wuxuu kaalmeeya oo dee umuurta adduunya umuurta aakhiraba isagu un baabaad kolley dee labadii mubtadiye khabarkiiba waxay noqdeen laba macrifo xasri bay faa'iideynayaan bal markaa isagu uun keligii ka ah ka isagu umuurta adduunye iyo umuurta aakhiraba dee cid kastaba uu kaalmeeye ee dee muciinka kaas baa xamdi iyo mahadi u sugnaaday iyaahu isaga un ban maha cid kaleetana xasri bay faa'iideyn taqadumkan ee macmuulkii uu soo hore maro caamilkiisii ka soo hore mareen nacbudu isaga un baabanu keligii aan caabudayna wanastaciino aan kaalma weydiisanaynayo kolley intani waa iqtibas iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinuun alxamdu xamdu lilaahi ilaah buu u sugnaaday huwa isagu uuni almuciinu ka isagu kaalmeeyaha ah guud ahaanba umuur adduunya umuur aakhiraba ka isagu muciinka ee dadka iyo de uwa cibaadiisii uu kaalmeynayo umuurtooda adduunya umuurtooda aakhiro ka ayaa xamdile iyo mahad iyahu isaga un baaba nacbudu caabudaynaa wanastaciinu aan kaalma weydiisanaynaa axmaduhu ilaah baan ku xamdiayaa lama ladaya nicamu bal halkan kolley dabdigu san weeye xataa shaarixu waa tilmaamaya unoo dee kolley akhdaama baciya kutubtii lagama waayo dabco horo kitaabka jirtubaa dib loo adiguna imika kitaabka lagama madbuceeyo waaya dabco aan dee tan ahayn oo kolley marar kala duwan la madbuceeyaa kolley dabcadan u asala markaan labada dabco muqaaraneeyey walow dee kolkol taas wax kuba sugani tan ay kaba dhaceen sida meel aan yar mulaaxaday ama aan milicsaday suu shaarixuba sheegayo lafdigu waa ladaya dee ladaa iyo ya yaalmutakalim baa iskuba idqaaman halkana waa lama dee lima maaha kolleyna lama lafdigani ficilun buu raacaa oo ama ficil baa kaba dambeeya saa daraaddeed ficilkaa dambe rabat mid uu fasirayo ayaan iskaba qadaranaynaa oo jumladaa dambe aan mufasiro kaba dhigaynaa oo axmaduhu ilaahay baan ku xamdiyayaayo lamaa rabat markii ay ziyaaday lamaada suu shaarix ba yidhi waa tii dee macnaxino ahayd ama darfiyad ahayd ay korodhay ay ziyaaday ladaya aniga agtay nicamuhu nicamti ee ilaahay xamdi isagaa mutay nicmo ziyaade iyo midaan ziyaadinba xamdi waa ku leeyahay kollay dee wasankiina waa si uba qabtay de adigu ilaahay waxaan ugu xamdiyayaan weeye maqsuudku dee waa nicamtiisan had iyo goob beeraysa ee ziyaadaysa ee laxdo kasta ood joogta bal nicmo cusub oo kaloo rabbi kuugu nicmeeyey bal nafaskeena mutajadidka eg neefsi kastood neefsano haddii rabbi nicmadiisa aynaga haysay joogsato waa taa aan dhimanayno waa nicmo cusubuun hawadan aan neefsan iyo waxaan kale iyo bal dee nolosheenan iyo ilaahay subxaanahu watacaala caafimaadkan iyo waxaan uu inoo daynaya laxdo kastaba nicmo cusub buu inoogu nicmaynaya oo taa istimraarkeeda nicmooyinkiisan dee daa'ima inoo joogtaa ee socda in nicmadii hore way dhammaatay haddana laxdo kastoon joognaba nicmadani waa nicmo cusub oo uu rabbi inoogu nicmeeyo haddii uu nicmadaa inaga haysto dee nolosheenuba meesha way kaba baxaysaa tan baan uguba xamdiyayaa waa nicmooyinkiisaas axmaduhu lamaa rabat ladaya agtay ay ku siyaadeen nicamu rabatay ziyaadetaa dhama tafsiiraan kaba dhig wabaana uu muuqdayoo fadluhu fadligiisa iyo waxikamuhu xikmooyinkiisa oo macnaha dee nicmooyinkiisan badan een laba koobi karahayn een cidi tirin karayn iska daa in laguba shukriye taas iyo dee fadligiisa daahirka ayaaban ugu xamdiyaya muctarifan xaalan ahay oo waan ku xamdiyayaa ilaahay muctarifan xaalan ahay mid qiranayo oo lahu isaga aan u qiranayo bilikhtisaasi gooninimo uu la gooni noqday dee asmaadii iyo uu la gooni noqday sifaatkii uu la gooni noqday afcaashii bal adigu bal marka taas ayaan anigu isagoo dee isagu ah kaa isagu la khaasa ee waxa uluhiyadiisii iyo dee marka adigu bal guud ahaan asmaadii iyo sifaadkii iyo afcaashiiba taas anigoo qiranayo dee taa aqoonsan oo ujeedadu rabbigay waxidayo tawxiid dhan tawxiid khaalisa waxba aan ugu shariig yeelin ayaan taa aan kuba xamdiyaya muctarifan lahu muctarifan xaalatan e axmaduhu xaala kowni muctarifan lahu anigoo u qiranaya isaga qiran بااktiصاaص اktiصاaص uu la gooni noqday umuurahaasba iyo wmaakii وbااktiصاaصi anigoo u qiranaya bااktiصاaصi اktiصاaص uu la gooni noqday maa xawatu waxay koobtay suuraة اإkلاaصi suuradda suuraة اإkلاaص wixii ay koobtay oo suuradaas de waxay koobtay ilaahay inuu axad yahay waxay koobtay oo ku sugan inuu isagu samad yahay waxa ku sugan inaanu isagu wax dhalin aan lana dhalin waxa ku sugan inaanu nadiir lahayn walam yakun lahu kufuwan axad haddaba waana dee tawxiidkiye suuradda ikhlaas waxa ay kulansatay ee ilaahay subxaanahu watacaala isaga u gaarka ee isaga la goonida ah uu la goonida yahay ayaan anigoo qiranaya oon aqoonsanahay oo dee waxa weeye qalbigiina waan ka ictiqaadsanaya ictiqaad khaalisa afkiina waaban kaba qiranayaayo anigoo taa u qiranaya oo taas dee tawxiidkaa dhabta ah ku sifoobay ayaan isaga kuba xamdiyaya oo muctarifan lahu biاktiصaasi iyo wama xawat wabiاktiصaasi de waxa weya iyo اkhtiصaas uu la gooni noqday maakii xawatu ay koobtay kulansatay suuraة اikلاas oo dee suuradda guud ahaanba tawxiid un kaba hadlaysay suldaanhu ilaahay mulkigiisa iyo qahrigii iyo fi اlardi dhulka dhexdiis buu ahaadiyo wasamaay samadaba dee isaga ayaa ah samaka lagu caabudo maamulkeed iyo tasarufkeed iyo lahaanshaheed iyo abuurkeed bale dhulna isagun baabaaka lagu caabudayo cibaado dhab ahaan xaq u mutay isagaana dee mulkigiisii uu yahay oo tasarufkii iyo qahrigii uu yahay haddaba suldaankii fi lardi waasamaay rabiljalaali adugu kolley daahirkuna rab wahuwa ilaahayna rabuljalaali cadamo iyo weynika u saaxiibo weeye wa caliyu lcalaay tan imaka wasanka daraaddeed baa tan keenay takfiifka siduu shaarixuba sheegayo ee lafdiga horena waa caliyun ka dambena waa ti alcalaa bmacna rifco ilaahay cadamo iyo weyniyo jalaalkii lahaa weeye saaxibkeed ahaa wa caliyu lcalaa'i macnaha rifcadiisa iyo sarayntiisu mid ay saraysana weeyo haddaba ilaahay isagu ahaa rabuljalaal haddaan de si kalaba udhigno ahaa ka rafcadiisu ay sarayso ayaa xamdigaa leh oon isaga ku xamdiyaya suldaankiisna yahay fi lardi wasamaa oo markaa dee wasan ahaan iyada bal rabiljalaali ama rabuljalaali waa calilcalaay baa la aqri ee laakiin marka dee lalaqbaynayo waa tani lafdigani waa caliyun oo bimacnaa murtaficun ki isagu alcalan ah waa dee bimacna rifca haddii dee iyada la madana caynteeda waa la fadxiya alcalaa ubuu noqdaa haddii la damiyo cayntana ama la waa la qasriya alcula ayay noqotaa xagga macnahana waa isla mid haddaba kii isaga rifcadiisaasi ay saraysay talaal iyo cadamo iyo taas lahaa ikraamba sugaankiisu fi lardi wasama ahaa ayaa isagoo ah markaa dee waxa weeyaan kaa la gooni noqday umuurahaasba suurat likhlaas ay koobtay anaa taas anigoo umuuraha u qiranayaan kuba xamdiyayaan uma salaat llah salaatuhu calaa man ayada biaxsani اlxadiidi acni axmeda uma salaatu bal intaa dabadeed xamdigaan siaa ku xamdiyeiyo dee umuurihii kaba horeeye bisinkii iyo taa dabadi salaatu ilaahay naxariistiisi iyo salaadiisi calaa man shaksi korkii ha ahaato shaksigaasoo ayada ay ayadahu isagu wey ilaahay uu ku xoogeeyey bibaxsani lxadiidi xadiidkii ugu fiicnaa waa qur'aankii waa kalaamkiisii ayuu ku soo dejiyey mucjizo ayuu ugaba dhigay isaga haddaba kalaamka ilaahay axsanulxadiidka kaa lagu xoogeeyee dee isaga mucjizadiisa mustamirkee daa'imkaahee ilaa an yarita allahu larda waman calayhaa soconaysa en lahayn sidan ahayn sidii ambiyadii hore mucjizaadkoodii wax dee markii ay iyada mucjizadaasi muuqatay un intii joogtay ay aragtee bal markaa weliba la joogtay ama iyaga dee taxadigan iyo taa loolaba yimi mucjisadan ee loo muujiyey dabadeedna ay inqiraaday ee dee joogsatay aan ahayne taa mustamirkaa rasuulkii iyo nebigii uu ku xoogeeyey kaasna salligiisaas iyo naxariisiisu korkii haba ahaato oo de calaa man ayada calaa man ayadahum oo de haddii calaa man uyida la yidhaaho de waaye imaka faacilkiina waaba iskaba qarsoonyahin waan markaase dhibmay lahaateene laakiin xaggan dee yar carud ahaan baa yar wasanku yar ceeb ay soo geli kartaa kaafiyada labada xarakee kala baydhaya axmeda iyo uyida san daraaddeed baa shaarix ba isagoo taa ishaarayuu leeyahay waxaa la aqrinaya bilbinaa lilfaacil si aan ceebtaasi u imanba calaa man ayada ay calaa man ayadahu kii uu isagu xoogeeyey rabbi biaxsani اlxadiidi xadiidkii ugu fiicnaa allahu nazla axsana alxadiidi balkaa uu ku xoogeeyo oo si ugu xoogeeyeyna dee uu isaga kusoo dejiyo mucjizadiisa kaba dhigay xujona uu isaga ugaba dhigay kaas salligaasi korkiisa aato acni waxaan u jeedaa axmeda de axmed rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh afdal albashar ahaa axmed ayaan u jeedaan ula jeedaa calaa man ayadahudaas waxaan ula jeedaa kaas een ku saliyaya waa nebi moxamed salawaat ullahi wasalaamu calayh qudbulwujuudi huwa isagu qudbulwujuudi wujuudkan ee isagu qudbigiisa macnaha wuxuu ku wareego ujeedadu waa ka ugu mudan ee ugu sharaf badan khalqigan ahaa oo qudbulwujuud macnaa sayid lqowm aladii yaduuru calayhi amruhum oo asalka hore lafdiga qodbdaayo wuxuu leeyahy waa qaa'imatun taduru calayha araxa khaasatan dee midxinka iyo noocyadan ay wax ku shiidaan oo kale ama bal sida sintimta iyo wax lamida in xadiido iyada dhexdeeda kuba sugan oo markaa waxaan dee wax ridqayaana uu ku wareegayo taas baa lagu magacaabaa buu leeyahay qodb iminka halkanna wuxuu uga jeeda uun kolba waa qowmkan kii sayidkooda iyo madaxdooda iyo ka ugu mudan ee ugu sharaf badan ba ahaa ee arrinkoodu iyaga bal markaa uu ku wareegayo adu waa kii u mudnaaye dee ugu sharaf badnaa un wakada saasoo kale salaadaasoo kalena salaamun ay caleyhi korkiisaato salaamun salaam oo dee salaadii korkiisaato naxariis salaamna korkiisaato sida dee salaadaasba ama naxariistaasba aan ugu ducaynayno rabbi subxaana watacaala taaseen u dalbayno inuu waxa weeyaan uu yeelo dee taa rabbiba subxaana watacaala uu inoo sheegay inuu isaga kuba saliayo inagana ina amre inan kuba salino salaamtaasoo lam yaktani aanu suuraysan likunhihi xaqiiqadiisa alanaamu dadku oo marka la eego dee salligan aan ku saliyayno iyo salaamtan aan ku salaamayna innaga xaggeenaa ka soo fusheeye ilaah baan ka dalbaynaa inuu ku saliyo ilaah baan weydiisanaya inuu salaamo markaa xaqiiqada salaadaas iyo inta ay gaadhsiisan tahay salaamtaa dee cadamadeediiy weynideediiyo intay gaadhsiisan tahay ilaah baa og subxaanahu watacaalaayo markaa waxaan dee aan kuba saleeyaa rasuulka ilaahay salaad aan ku salaam aan salaamayaana salaam aan marka la eego kunyigiisa alkunyuna waa xaqiiqatu shay baa kunya la yidhaha shayga xaqiiqadiisa macnaa aanu suuraysanahayn ba dadku aanay suuraysanahaynoo de ilaahay subxaana watacaala de waa iyada ha ahaato ha laguma fasiro inaga xaggeena naxariis aan u dalbayniyo salaam dee ilaahay aan u weydiinayno ilaahay tiisana ammaan uu ammaanayo ha laguma fasire laakiin taas intay gaadhsiinta iyo mablaqeed iyo waa wax ilaahay subxaana watacaala salli xaggiisa kasoo fulayay salaame dee dadki kuwa suuraysanaya maaha haddaba ujeedadun waa salaad aada u weyn iyo salaam ballaadhan ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh u dalbayaaba ujeedadiisu ay tahay wayadkulu waxaa gelaya oo salaadan iyo salaamtan alaalu aal wayadkulu way gelayaanoo alaalu aalki bida bidaadu waa bilmadkuuri waxaa lasoo sheego waa asalaatu wasalaam ahlu sharafi ahalkii sharafta ehelkooda ahaa way gelayaan ujeedadiisu waxa weeye gelitaanku dee imaka duco ayay ahayd markaa isaga xaggiisa kaba soo fushay oo kuna bilowday kitaabkiisii xamdigii dabadii haddaba rasuulkii ilaahay oo keliya kuma salliyayo mana salaamaye aalkiisiina waan raacinayaa buu leeyahay oo markaa salaadaas iyo salaamtaa dee ducada ahayn dalbayo iyagiina waxa weeyaan waan raacinayaa oo rasuulka ilaahay bay ku raacayaan taasoo ilaah baan weydiisanayaa iyagana inuu kuba salliyo oo uu naxariisto dee salaamana taasa ma badbaadada iyo nabadgelyadaasna uu siiyo marka gelitaanka ay gelayaan waxa weeyaan waa dalabkaa hore salaadii iyo salaamtii ayay raacayaanoo waa san dee markan inagu aan kuba salliyayno lagu saliyayaba rasuulka ilaahay marka lagu saliyo aalkiisana waa la raaciyaa isagaana ina baray salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rasuulku inaan marka aan ku saliyayno aalkiisana salaadaas aan raacino marka la eego xagga asalaatna walow ambiyada ilaahay uu khalqiga kaba doortay ay dee wax u gaaro tahay laakiin markay noqoto tabac dee cid aan iyaga ahayn ayay la raaciyaa mar la raacin karaaba taastan dee imika mashhuurka ahe waxaa jirta uun marka aanay ambiyadii ama aanu rasuulka ilaahayba sidan ugaba horreyn ama taas ayaan gaar ahaan iyo si mustaqil ah cid aan ambiye ahayn loogu salliyahayn cid aan ambiye ahayne markay tabac noqoto dee way raacayaan gelidada taasoo waa ducadii unbay laba socotaa hore ee uu ducaynayey ee uu ilaahay weydiisanayey salaad iyo salaam inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba manaysto dee aalkiisiina saas oo kale ugu manaysto iyo asxaabtiisa iyo ciddan uu raaciyo taas baa ujeedadiisu ay tahay o markaa yadkulu way gelayaanoo alaal aalkii bida bidaadu waa bilmadkuuri oo maxaa lasoo sheegay waa salaad iyo salaamtii aalkii ahlu sharafi sharaf ehelkiisaayo waa aalkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wasaxbuhu asxaabtiisna way gelayaanoo iyadana imaka halkan waan raacinayaa buu leeyahay salligan iyo salaamtan asxaabtii rasuulkana waan raacinaya iyo waman talaa ciddii raacday iyagee min asalafi sida taabiciintii iyo atbaacdoodii iyo qolooyinkii dee hore ee saxaabadii raacay ee ku xigay ee wanaag ku raacay iyaguna salaadan iyo salaamtani way gelayaan oo waan raacinayaa taasoo intan dambena si aan soo sheegnay waa xagga tabaca weeye istiqlaal maaha markay gooni noqod ay tahay iyaga cid aan ambiye ahayn laguma saliyo taas weeye cid aan ambiye ahayn laguma saliyo laftigan xataa iyada salaamtoo keliyana se iyadoo calayhi salaam la yidhaahna kolley iyaduna dee saas baa culimada intooda badan ay ku tagaan sababtuna walow aan imaka halkan aanay taa karaaha adag kaba cabirin haddana waxay u noqotay shicaar iyaga u gooniyo haddii aan dee tabacsan oo kala jirin ciddaan ambiye ahayn siiqadaasna loolama yimaado taas bay yidhaahaan walow dee kutub kala duwanka kol aan aragno oo dee kolley aan layska garan karano dee ta'siirka iyo halku ugaba yimi oo markay bacdu ahlilbeyt sida faadima iyo cali iyo ay soo naqlinayaan laftigan calayhi salaam uu dhacay haddana waa wax laga roon yahay uno dee qolooyina shicaarkood weeye kutubtaasna waxa dhici karta ta'siir taasi inay jirto laakiin waxa weeyaan un wixii aan tabac ahayn waa la yska daynayaayoo rususha iyo ambiyadun bay taasi khaas u noqonaysaan wayadkulu laalu bida ahlu sharaf wasaxbu asxaabtiisna way geli iyo waman talaa ciddii raacday ee min asalafi salafkii kaba mid ahaa oo adugu waa deesa taabiciintii iyo atbaacdoodii laakiin wanaag ku raacay iyagana salligaa iyo salaamta waan dal u dalbayna wy wabacdu fallahu yuciinu man nawaa maanta bilow baan ugaba jeednaa kolle kitaabkana halkan buu inoogu joogay waayo inta dambe doonaa hadalkii dee bal kitaabkan iyo wixii kuba tacalluqsana ana abyaadee toban ka badnaanayso aan yar kala reebi karin haddaad siraace kolle saa ka bilown bu ahayd allah subxana watacaala aclam الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد فالله يعين من نوى نشرا لما في وقته قد انضوى من كل فن تجتنى ثماره مضطردا في شرعنا أنهاره لا سيما إن كان ذا علم الأثر إذ دونه يقصر في الفقه النظر وأهله فيه لهم يرى اصطلاح مشترط مرتبط به النجاح نظم فيه رجة العراق مشيد البناء والمراق لكنه تقاصرت عنه الهمم والعجز غير حاشم به ألم إلى آخر ما قال نظم كوحر رحمه الله تعالى وبعد انت دي حمدي اي الصلاة دي يا صلاة وهو الرئيسي دبدي يبسن كيبا تدبدد فالله إلهي yuciinu wuu u kaalmaynayaa man shaksigii iyo ruuxii nawaa doonay nashran faafin uu faafiyo limaa wixii ama cilmigii fii waqtigii isaga casrigiisa iyo waqtigiisaas qad indawaa duubmay ee laabmay ee ujeeddadii intuu indiraasay wax dalbayo oo dalbayaana uu yaraaday wax aqriyayaana uu yaraaday kaas isagu doonay inuu faafiyo oo uu nashriyo rabbi u kaalmaynayaan jumladu laftigeedu waa lafdigaa dee waxa weeye khabarka ah laakiin macnuhu waa macno duco ilaahay buu weydiisanayaa oo uu ka dalbayaa inuu u kaalmeeyo oo dee isaga uu u kaalmeeyo ruux kasta oo isagu doonay oo u qastay cilmi waqtigiisii dee ku dhow inuu indiraaso oo dee dadka ay ka jeesteen oo wax aqriyayaana uu yaraaday wax aqrisanayaana uu yaraaday kaas isagu inuu faafiyo oo ama ha ku faafiyo dee ta'liif iyo kutub uu u dejiyey oo dadka ay ku intifaaceen oo cilmigina sidaa kuba faafay ama tadriis iyo aqrin uu aqriayo dadkii barayo waxa weeyaan oo cilmigii markaasaas uu kuba faafo taa oo uu ku faafiyo adigu taas haba noqotee ruux kasta oo doonaya ama isaga u jeeda cilmi waqtigiisii ku dhow inuu indiraasaba ama halkan uu kaba cabiree dee cibaaradan indawa macnaa waxa weeyaan indawa shay macnaa lafa bacduhu calaa bacdi oo markuu shaygu isku duuduubmo oo kale ama uu duubmo dubniduna waa indiraaj iyo indisaar wixii uu ama indiraasay ayuu uga jeedaa ka allah u kaalmeeyo taas baa adigu ujeeddadu ay too wuxuu ihi wabacdu fallaahu ilaahay yuciinu u kaalmaynaya bimacnaa allah u kaalmeeyo oo ilaahay waxaan weydiisanaya an yuciina inuu u kaalmeeyo man shaksigii nawa isagu doonay nashran faafin lima kolley cibaaradan lafdigaas xagga hoose way taallaa sharaxa lafdigan lima ee halkan sare ayay kaba dhacday oo dee kolle waana kelimadu xagga hoose laakiin noogu qorantahe taas baana sawaabo sida xagga hoose ku qorane lima wixii ama fii waqti isaga waqtigiia iyo casrigiisa waa ruuxan isagu doonaya qad indawa isagu duubmay ee ujeeddadu indiraasay ee dadka ay ka jeesteen ee cid aqriyaysa iyo cid aqrisanaysaaba ay yaraatay ama laba waayay doonay inuu nashriyo faafiyo oo uu nooleeyo ama taaliifa ku nooleeyo ama tadriis tadriiskiina wuxuu ku qaydayaaba shaarixan fi lmawaadici algayri lmaxjuura waa meelaha aan dee meelo gaara ahayn ee dadka ka wada dhexeeya masaajidii oo kale oo dee ninkii doonayayba waa soo gelaya sharkii waa dhagaysanaya madaaristiina iyadna waa taa khaasatan waqtiyana madaaristu dee saasoo kale maftuuxayd ee sini gaara aanay ku qaydnaynba iyo da gaara ama fia gaara laakiin wuxuu leeyahy haddii dee buyuud iyo waxyaale iyo aqalaya meelo noqoto cilmigii wax qarsoon buu noqonayaayo cidda meeshii imanaysaana ay koobnaato markaa cilmigii taas uma aha nashrin ama wax markaa cilmigiiba uu ku indiraaso ayay taasi noqonaysaa kolleyna cibaarada wuxuu kaba qaatay hadal saxiixa bukhaariyo ku sugan oo xagga hoosena kuba soo noqonayo kitaabada xadiiska kuba tacalluqsanayd ayaa in ahaa in uu waxa weeyaan ibn cumar bn cabdicasiis waqtigii culimadiisii waqtiga culimadii waqtigiisa uu faray oo dee inay fadhiistaanoo masaajida iyo meelaha ay fadhiistaan dadkiisi ay cilmigii uguba faafiyaan ay u nashriyaan taas buu adigu xaggan meelahan uu sheegayo kheyrulmaxjuura ayay kaba qaateen laftiga uu kaba cabiray oo bitadriisi fi lmawaadic alghayr lmaxjuurana kolley hayr kelimadani waa kelimo aad ugu xeel dheer nakirada oo inama macrifowdo al oo la geliyaana dee way ka dhacdaa in badan oo ama kutubta iyo waxa la qorayo waxa lagu hadlayo waan aragnaaye kolley laakiin asha gelitaankeedu iska nooc laxni bay noqonaysaa ma wax haboon ma noqonayso al in la geliyoba ma aha cibaaradna way dhacdo dee laakiin waa lafdi iska muntashira oo aad arkayso inay dadku aada taa looba isticmaalo lafdigan al la geliyese iyado n al in la geliyo ma ahaba oo waxna ma taraysa ashaniyo hayrlmaxjuurati kelmad inay cibaaradaasubaba ahayd sida sawaabkii dee siday culimada kaleba ku baraarujiyaan haddaba lima fii waqtihi qadindawa kaasoo min kulli fanin maadii ayay bayaan u tahay waxa uu doonayo inuu nashriyo ah fani kasta fanigaasoo tujtana la guranayo simaaruhu midhihiisa la guranayo mudaridan xaalu yahay miduu soconayo fanigaas waa mashaa'ishiisa iyo jinsiyaadkiisii fii sharcinaa sharcigeenna dhexdii anhaaruhu webiyadiisu ay soconayaan oo ninkii doonayay cilmi markaa ku dhow inuu indiraaso ama indiraasayba waqtigiisa marka la eego waqtiyo kale cilmi aada u qiimo lahoo dadku ay aada u bartaan oo aada loogu cinaayoodahaba ahaadee doonay inuu nashriyo faafiyo nooleeyo ka allah u kaalmeeyo taas wey marka fanigaasoo ama cilmigaasoo ama kaasoo min kulli fanin fani kasta ahaaday ama ah isagu fani kastaoo tujtana la guranaya simaaru tan wuxuu uga jeedaa un simaarta gurashadiisa dadka ay ku intifaacayaan oo lagaba faa'iidaysanayo nafci dadkii ugu xasilayo dadkii intifaac iyo waxtar uba leh mudaridan xaalu yahay miduu soconayo fii sharcinaa sharcigeennana anhaaruhu webiyadiisa oo iyadna waa cilmigaas ama faniga ee masaa-ishiisii iyo jus-iyaadkiisii ahayd dee marka la eego culumtii sharcigeennae bal marka hore ama culumtii sharciga asrigayd ee fiq iyo xadiis iyo tafsiir lahaa ama waxyaalihii kale iyagu u kaalmeynaya sida fanigan oo kale iyaga wasiilada u ahaa dee adigu haba noqotee waana ta uu cibaaraadkan ugaba jeedee haddaba fani kasta oo ah fani lagu intifaacayo oo ah fanigaa dee culumtii sharciga ahayd kaba mid ah taas kaba mid ah ninka doonaya inuu faafiyo kaa ilaahay ha u kaalmeeyo taas buu dha waa duco uu ducaynayo ciddii cilmi nashrinaysay ee faafinaysay khaasatan cilmi dee dadkiina ku intifaacayo loo baahan yaho lagaba maarmahayn marka la eego waqtigiisi iyo casrigiisiina dadka intoodii badnayd ay kaba jeesteenoo taa ku noqdayba wax bal markaa dee taa uu kaba cabiray indiwahan uu kaba cabirayo ama dee indiraaskaasi mudaridan fi sharcina naaru lasiyama khaas ahaan iyo gaar ahaan oo waxaa weliba dee khusuusan in kaana hadduu yahay daakaasi waa cilmiga indiraasay ama dadka badankooda ay ka jeesteen ee ruuxu u qastay inuu faafiyo uu nashriyo hadduu yahay cilmal asari cilmigii xadiiska ama cilmigii asarta uu yahay oo dee waa waliba waxa dee ducadaas ruuxii uu markaa uu sii mutay oon ilaahay ka dalbayaa inuu isaga u kaalmeeyo gaar ahaantiisa hadduu cilmigaasi uu yahay maan la doonayo in la nashriyo cilmigii asarta waa cilmigii xadiiska uu yahay id cilee duunahu cilmiga asarka ama cilmiga xadiiska la-aantii iyo duunkii yaqsuru waa gaabanayaayo annadaru nadarkii waa fikirkii dee methel masi loo fiirsanayay masaa-ishiisiyo isagasi bal loo gaadho ama wax danniya ama cilmiya loo gaadho wax loogaba qaato waa istinbaadkii iyo ixtijaajkiisii iyo ama isaga wax kala soo bixiiba fi lfiqi fiqiga figiisa nadarkii uu gaabanayaayo ruuxii kol hadaanu cilmigaa aqoon oo uu ka jaahil yahay cilmigan asarka uu ka jaahil yahay axaadiista tii la xujaysanayo iyo tii aan la xujaysanayn ma kala saarayo tii iyadu saxiixayd iyo tii aan saxiixayn ma kala saarayo dee kol hadday taasi dhacdona nadarkiisii uu fiqi eegayay nadarkiisii uu adilada eegaya si uu wax uga qaato kol hadduu cilmigan kaba madhan yahay wuxuu noqonayaa nadar qaasira gaaban oo dee waxa weeyaan kollay khalal badanna uu kaba yimaado oo waa cilmi ujeedadiisu aan laga maarmahayn oonu uga maarmahayn ruuxii faqiiha ee doonaya adilo inuu wax ka qaato oo dee nadarna fikirkan ruuxa ama dani gaadhsiiya ama cilmi gaadhsiiyayna adiladan la eegaya ruuxu u fiirsanayo isu geynayo si uu wax uga qaato waxaasi ama wax dee intay adiladii ama ti dee qadciya subutaba noqoto laftigeeduna uu cad yahay oo xukun markaa cad oo sariixo cilmi faa'iideeye uu kaba qaato ama masaa'il ijtihaadiya un wuxuu ku gaadho dani haba noqoteen nadarkaas ayaaba dee adigu eegiddaa iyo is ayaaba nadar lagaba cabiraaya haddaba wuxuu leeyahay dee cilmigan marka la eego fiqhi horta waa wax aasaas oo laga maarmaan u ah ruuxii cilmigan ka madhnaana nadarkiisii fiqi nadar qaasiruu noqonayaa oo bal markaa ma aha un cilmigan haddii la garan waaye isagun inaad ka jaahil noqonaysee waxyaalihii kale uu asaaska uba ahaayoon kaba maarmayn oo culumtii kale ahayd hadday fiqi tahay iyo hadday tafsiir tahayba tii baa ruuxa nadarkiisii mid gaaban oo kooban oo isagana jahli kaga jiro ama khalal kaba imanayo kalaamkii uu xaggaa kaba hadlayay ayaaba kaba imanayo ka dhalanayo waa markaa shay cilmigaa dee laga maarmaanka waa culumtii kale haddaba hadduu cilmigan markaa uu yahay kaa la doonaya cilmal asar oo ahamiyada iyo qiimaha leh weliba isagan gaar ahaan usii ducaynayaa buu leeyahay in rabbi subxaanahu wa tacaala uu u kaalmeeyo laa siyama macnaha khusuusan iyo gaar ahaan waa ducadii buu dee ciddii u ducaynaysay ama nashriga doonayay cilmi in diraase uu nashriyo isagoo si guud uu duceeyey nin cilmi kasta oo indiraasayayba nashriyo doonayay inuu nashriyo uba duceeyey ayuu haddana cilmigii sii khaas yaraya waana cilmigu doonayay inuu dee isagiiba wax nadmiyo oo hadduu waqtiyadiisii dad badani ay kaba jeesteen ay culum badan u jeesteen oo kale isaga uu noqday kaa lagu tirinayo si wax dee dadkii ehelkiisii ama tacallum iyo tacliimba dadka ay kaba tegeen isagii nadmigiisan iyo qaradkiisaba inuu dee kusoo nooleeyo dadkii uu dhexdiisa uu kuba faafiyeen laa siyama inkan haddii cilmigaa la doonaya in la nashriyo da'kaas waa cilmigaa la doonaya in la nashriyo cilmal asari uu yahay idana waa litacliil iyadu oo cilmiga asarta ahamiyadiisi iyo qiimihiisi unbuu ku muujinaya id cilee duunahu waa duuna cilmi alasar cilmiga asarta la-aantii yaqsuru waa gaabanayaayo annadar eegidii iyo fikirkii iyo taasi ah hadday noqoto dee adilo la eegayo la doonayo fiqi in lagaba qaato iyo waxyaalaha annadaru fi lfiqi fiqiga figiisa dee fiqigii laga maarmaan buu u yahay in xadiidka saxiixiisa iyo daciifkiisii la kala saaro in xadiidka uu ruuxan eegaya ee fiqi kaba hadlaya uu kala garanayo wixii xujo u suubanayo waxaan xujo u suubanayn sida xadiid aan xujaba u suuban aan u daliishan oonu ama xukum ugaba qaadan taas weeye ama xalaal iyo xaraam aan ugaba qaadan bal taasi waa duco uun uu duceeyo taas marka wuxuu uhi wa ahluhu cilmigan cilmul asara ehelkiisa fiihi fii hada alcilmi waa cilmigan isna asarta yuraa waa la arkayaayo lahum iyaga istilaaxun istilaaxo waxay leeyihiin oo iyaga u sugnaado cilmigan dhexdiisa ugu sugnaaday istilaax oo cilmigan asarta ama cilmiga xadiisku dee kollayna cilmigii xadiisku haddii dee u kala baxayo diraaye riwaayo kan aan haynaa waa diraayadii ama waa kii istilaaxaaye dadka ahlul asarkan ama cilmigan ehelkiisii waxay leeyihiin istilaax u khaasa oo ruuxii doonayay cilmigan uu barto laga maarmaan ay tahay inuu ogaado istilaaxaasi wuxuu yahay suu dee waxa weeye uu isagii wixii macrifo dhaba ugu yeesho haddaba istilaaxaasoo mushtaradun la shardeeyo oo ruuxii daalibkaa ee cilmigan dalbayayay garashadiisa iyo inuu garto looba shardeeyo suu dee dhab ahaan cilmigii ugu barto kaasoo ama istilaaxaasoo murtabidun uu xidhan yahay uu ku xidhan yahay bihi bi hada alistilaax iyo bimacrifati hada alistilaax annajaaxu najaax de cilmigaas iyo faws ama cilmigaa wax lagaba gaadho laguba najaaxa uu kuba xidhan yahay walow shaarix uu kuba fasiraya najaaxi fawskii ama dee intii uu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ducadiisii uu duceeyey ruuxii xadiid axaadiistiisa ka mida maqlay ee dadka gaadhsiiya sidiisii uba gaadhsiiya dee nadaaradii tii uguba duceeyey waa gaadhitaa laba gaadho ama dee waa cilmiganba fahamkiisii iyo garashadiisii dhab ahaan laba garanaya halkaa najaax iyo faws jaanibkaas ah uu istilaax dee kuba xidhan oo uu ku xidhan yahay taas ba uu u sugnaaday ujeeddada beydku waxa weeyaan waa bal cilm alahar dee waa cilmi ahamiyadiisa uu sheegay oo khaasatan fiqi ahamiyada uu leeyay buu inoo sheegay waxaan u sheegayaa dadkan iyagu cilmigan ehelkiisa ah ee fannigan dee aqoonta u leh inay istilaax leeyihiin tan cilm almustalax laguba magacaabay oo istilaaxaasna bal marka la eego garashadiisa la garto ee ruuxu istilaaxooda uu dabdiyo ayaa waxay dee markaa adigu sababna u noqon shardina ay u noqonaysaa garashadii la garan lahaaba cilm alahar la garan lahaa dee fanni kastaana waa taasoo ruuxu fanniga dadka aimadiisii ehelkooda istilaax ay leeyihiin hadduu dabdiyo fahamkii uu fannigaa fahmi lahaa waa u sahlanaanaya istilaaxooda si haddaan u dabdin dee aqoontiisii iyo garama idraagii iyo taasi tasawurkii aada buu isagii markaa waxa weeyaan uguba adkaanaya haddaba dadkani waxay leeyihiin buu leeyahay cilmi cilm almustalax la idhaha ahl alahar cilmiga mustalaxuna ruuxii cilmiga asarta dalbayay shardiba buu u yahay inuu garto si uu u fahmo si fiican ugu haleelo uu gaadho ama uu dee macrifo fiican uguba yeesho barashada cilmigan laba baranaya ama la garanaya istilaax laydhana najaaxii halkan waa wuxuu ku xidhan yahay taasoo macnaha cilmigan cilmalmustalax ninkii xadiid dalbayay wuxuu ka maarmaya ma aha taas bay adigu khulaasaduun tahay wa ahluhu ehelkiisii macnaa wa ahl cilmi lahar fiihi ay fii hada alcilmi lahum iyaga ama yuraa waxaa la arkayaa oo lahum iyagii loo arkaya istilaaxun istilaaxo macnaha waxay leeyihiin oo iyaga u sugnaaday istilaax ayay leeyihiin kollay wasankii adow dee alfaad hadduu doono uu kaba maarmi lahaaba nadmiguu kuba soo dee ku kalifay inuu meesha yidhaaha istilaax baa iyaga u sugnaaday istilaaxaasoo mushtaradun la shardiyayo oo loo shardiyayo ninkii cilmigan dalbayay inuu garto oo cilm alahar ninkii dalbayay inuu garto macrifo uu yeesho taas loo shardiyayo si uu tasawur fiican iyo idraag fiican fanigii ugu yeesho hagaag ugu fahmo istilaaxaasoo murtabidun uu xidhan yahay bihi isaga uu ku xidhan yahay annajaaxu najaaxi najaaxi dee jaanibkaasoo macrifadii baan kuba daysane oo macrifadii uu aqoon fiican u yeelan lahaa cilmiganna wuxuu ku xidhan yahayba istilaaxooda inuu garto oo uu fahmo taas baabuu kuba xidhan yahay markaasoo dee istilaaxii dee ujeedaduna waxaa laga maarmaan u ah ninkii cilmi alahar dalbayay inuu istilaaxa ehelkiisa uu macrifo u yeesho calal aqal haddaanu aada ugu tabaxurinba horta kitaab uu markaa istilaaxaas intiisii ugu muhiimsanayd ay ku sugan tahay inuu si fiican u dabdiyo si uu dee bal markaa macrifadiisii fanigani ay ugu dhib yaraato ugu sahlanaato haddii aanu bal wax ka badanba ka aqrisan kitaab uu istilaaxii uu kaba garanayo waqra kitaaban tadri minhu listilaax siyudi oo kale oo macnaa inuu aqrisan ninkii cilmiga dalbaya daalibkii cilmi xadiisaha kitaab adigu cilmigan istilaaxa oo dee muhim ahoo muhimaadkii fanigan aan waxba kaba tegahayn isagiina markuu hagaagkaa u dabdiyo tasawur fiican uu u yeelanayo istilaaxi taasna ay u dhib yaraynayso cilmigii markaa xadiis guud ahaan inuu barto uu si fiican uu barto wey marka istilaaxii buu bal kutubtii loo alifay wax ka mida inoo sheegayaa oo wuxuu yihi nudima waxa la nadmiyey fiihi fi istilaaxi cilmi alahar cilmigan aharta istilaaxiisa waxaa loo nadmiyey rajaz lciraaqiyi imaamka ciraaqi loo nisbeeyey ciraaq loo nisbeeyey rajazkiisii ciraaq waa xaafidkii shahiirka cabdiraxiim ibn lxusein weeye ee qarnigii sideedaadna xaafidkii qarnigaasba ama ninkii cilmi alxadiis marka la eego qarniga khaasatan qeybtiisii dambe oo dhan dee isagu ninkii ugu ahamsanaa oo dee sheekhadiisii waaweynaa oo jooga ayuu markaas isnawiyi amsaashii ayaa kollay xifdigiisa iyo aqoonta taa uu leeyahay inuu dadka kaga horeeya ay muuqatay intay sheekhyadiisu joogeenba markii dambe uu isagu siiba weynaaduu laba gooni noqday umuurahaase xufaadii kalena ay meesha kaba baxeenna isagaaba haddee ninkii casriga ugu mudnaa xag cilmi lxadiis cabdiraxiim ibn lxusein cabdiraxiim ibn xusein alaharina waa la yidhaahaa oo kolkol dee waa cilmigan uu kuba shuqloonaa daraaddeed ciraaqina asalkiisa ahayo waa nin qoladan kurdida ah ama nimankan akraada ayuu kaba midaasay isagii ibnu salax iyabuuba dhashay walow markii dambe dee isaga koritaankiisii iyo joogidiisii marar uu ka baxo rixlo xadiis iyo saddex sanadood uu madiino qaadi iyo imaam kaba ahaa iyo inahaas mooyaane ilaa dhimashadiisa ay dee masarun uu ahayd oo qaahiro uu deganaa dee rixlooyinkii uu baxayay ee cilmi dalabkii iyo taa uu baxayay ama xadiis dalabkii isagoo xataa weyn oo dee ciyaallaba awqaada qaarkeed inankiisa abu surcaba kol isagoo saddex jir ayuu kaxeeyey oo rixlada markaa isagoo rixlo u baxayana siga qaatay si isagana ijaazaadkii culimada uu soo qaadeen bal taas bay hedo nisbadu kolley waa nisbadoodii asalkii hore un weeyaan oo kolley jaanibka ciraaqda ama ciraaq alcajam ay kaga cabiri jireen ayaanay nisbadooda ama halka deegaankooda iyo asalkooda hore uu ahaa daba nadmigiisa waxaana ujeedaa un alfiyadiisan maanta aada u shahiirka ah ee alfiyada ciraaqi la yidhaaho ee madbuuca ah dabacad kala duwan sharax kala duwanna leh looba sharxay si aan alfiyadan kale suyuudi iyo looba sharxin culimadna ay ugu cinaayoodeen taasay aada uguba ihtimaameen ayaa waxa weeye ayuu u jeedaayo taas baa la nadmiyey oo istilaaxan marka leega ama cilmulmusalax loo nadmiyey taas wuri nudima waa la nadmiyey fi ay waa fi istilaaxi ahli lahar rajazulciraaqi imaamka ciraaqi manduumadiisii baxrurajaska ahayd ayaa waxa weeyaan loo nadmiyey mushayad albinaa'i walmaraaqi haddii xataa mushayad albinaaba lagu dabdin lahaayoo laba xaalayn lahaa caadi bay ahaan laydeen laakiin san baa dee kolley dabcada labaad ee kitaabkee tan asalkeedaba ana si kuba sugnayd weeyaanoo marka waxaan iskaba qadaranaynaa un mubtado wahuwa markaa nadmigaasna mushayad lbinaa'i liskiisa mid la kor yeelay oo la dheereeyey weeye iyo walmaraaqi jamcu mirqaatin oo waa sallaanka ama darajka oo kale darajka dee darajka bal markaa taasoo salaankii salaankiisa iyo miraaqi dee mirqaadyadiisaasna mid aada loo kor yeelay weeye ujeeddada waa kitaabka ammaan uu ammaanayo oo kitaab dhan inuu yahay aada uu sheekhu dee waxa weeyaan culimulxadiiskii ibnu salaax lahaa ayuu ku nadminayay horta ee kitaab sidiisa uu nadmiyey maahe muqadimadii ibnu salaax buu ku nadmiyey marka la eego nadmigiisaasna dee xataa culum ziyaado oo kuba daray oo isagu kusoo kordhiyey muqadimadiina way jirtay marka waa kitaab aadna waxa weeyaan uu sheekhu ugu dabdiyey culumtii istilaaxa aadna ugu jamiciyey deena marka la eegona waa kitaab xagga nadmigiisa haddaad isbaaldhigto nadmiga suyuudi oo kale dee farqi weyn baa jaanibka ugu dhexeeya xagga suhuuladii suyuudi waxyaala aan waxaan u sheegin haba sheego meelo in marka intan ay wada sheegeenna waxyaalaha kuba daro laakiin labada nadmi isuma dhowo oo xagga suhuulada iyo bastinta iyo waxyaalahaas dee nadmiga ciraaqiba aada ugaga mudan nadmiga suyuudiya alfiyadiisa ah intaas baa ugaba mudan oo meel uu suyuudi laba beyt kusoo ururiyon misaal lahayn oo waxba lahayn oo alfaadii awqaada qaarkeed dee laqbadii ay u baahan tahay ba yar furfur adag iyo ama tacqeed leh ayuu isagu ugu yaraan lix bayd iyo ku sheegayaayo misaalkii la socdaayo hadduu doono xadiiska misaalkiisi iyo hadaladii iyo aqwaashii oo wada basisan wixii isagu hadduu doono aqwaashii uu isdhexgeliyey oo kale ay ku markaa labadoodu kolley aad bay u kala duwan yihin jaanibka u kala duwan yihin haddaba nadmigani waa nadmi ama kitaabkaasi dhiskiisa la dheereeyey la adkeeyey oo la fiicneeyo waa kitaab ujeeddadu kaamil ah aada u mudan aada u jaamica weeyaan oo anwaacdii iyo muhimaadkii kitafanigani lahaa si fiican loogu ururiyey iyadoo dee xusna sabk iyo taa tacqiid la-aan iyo waxyaalahaasi ay laba socdaan nudima fihi rajaz alciraaqi mushayadu wahuwa mushayad lbinaa'i walmaraaqi laakinahu bal taas haba ahaado kitaabkaa dee muhimka ahe sa fiicanna markaa sheekhu uu de waxa weeyaan uu isagu marka la eego anwaacda iyo isugeynteeda iyo bal tartiibtii sheekhu wax ka yar bedelo iyo umuuro badanoo uu soo kordhiyo kitaabka wanaag badan uba yeeshay haba jirtee تقاصرت عنه الهمم تقاصرت باتاي كل ألفتي حق وصنع حفلة وعادي حق وصنع عادي شرحت مودا كل كل خضا إنه يرلع أيام متنقى ألفتم بعد كوكر لين فعل كي تقاصرت ما تقاصرت وحق أبناتي عنه أي عن هذا النظم الهمم كل وقت يسيب السن ليه إيه لبا قرنية زيادة وإنقى بهرية oo dadkii marka la eego himooyinkoodii way ka gaabnaadeenoo dee ujeeddadu cilmigani markuu noqday cilmi dadka badankoodu ka jeesteen wax cinaayo weliba aanu jirin dee manaadiqdoodana ragga qaarkood siisayo aada ugu shuquloonaa way jireen laakiin inta badan dee mandiqadoodiina say dee manaadiq badan oo bilaadda carbeedna ama bilaadda muslimkuwa ay ka mid ahayd culumtii carabiga iyo fiqi iyo usuulkii iyo umuuraha iyaga aada buu ugu fiicnaana xagga usuusha iyo iyaga mandiqadoodi taas baa cinaayo weyn loo lahaa ihtimaam weyn loo lahaa xadiidka cid ihtimaam weyn u lahaydba naadir bay ahayd ama way yarayd bo taasi wax dee kooban bay ahayd bal dee qarnigiisi iyo kii ka horreeyey labadii ka horreeyey iyo adigu intii ka dambeysay manaadiqdii islaamka iyo dhulkii islaamkaee la deganaa meesha cinaayo weyn oo muuqata xadiidka loo lahaa shibha alqaara alhindiya ayay ahaydba oo qarnigii tobnaad laga soo gaadho markii adugu qarnigii tobnaadba lasoo gaadhiyo wixii ka dambeeyey jaanibkaas baa xadiidku u wareegaya cid cinaayo ule walow iyagaba dee culum kaloo cinaayo loo lahaayoo dad aada u badan ay u lahayn ay jirtay saa daraaddeed mu-alafaadkii afartii qarniga dambe la alifay oo roonroonaaya xadiidka khaasatan shuraaxdiisa ahaa shuraaxdiisa ahaa ee waxa weeyaan iyo bal waxyaalihii ugu horreeyey la madbaceeyey culumta xadiidka kutood ama kutubtooda waaweyn ahayd waxaa la ahayd un ama daar almacaarif alcuhmaaniya wixii lagu madbaceeyey shuraaxduna wixii muuqatay afartaa qarni hindiya jaanibka ama shibr alqaar alhindiya ayuun baaba dee ay kaba timi oo culimadoodu ay ahaayeen oo jaanibkaas cinaayo waa jirtay laakiin jawan meelaha kale iyo manaadiqda kale cinaayo weyn oo saasoo cilmigan ilaa qarnigan ugu dambeeye lasoo gaadho may jirin qarnigan ugu dambeeya kolley de ay noqotay nahdo caami ay timi xagga xadiidka ama tacriif musalaxa noqota ama nashrinteeda ama ujeedsi loo jeesta diraasadii intii ka horreysay kolley waxay ahayd uun cilmigu wuxuu iska ahaa cilmi inta badan lagaba hijrooday tan baa deeta keentay himadan gaabanna kitaabka ma weyno waa kitaabka kunka bayd ah oo kitaab aada u sii weyn oo mudawala maahee waxaa keentay uun waa dadkii inay ka hijroodeen oo ay kaba tegeen ay ka jeesteen baa keentay himadan gaaban laakinahu waayo dee funuun kale oo isaga kaba ahamiye yar oo iska daa dee kun bay dee dhowr kun oo bayd inta nadmiyadoodu yahay dadku haddana ay xifdiyeen ay dabdinayeen ayaa waqtiyadaa jiray ee waxay kaba timi himadan gaaban uun waa xagga cilmigan inuu noqday cilmi inta badan dadku ay ka tegeen ay ka jeesteen saa daraaddeed tadriiskiisii meeshii buu kaba baxay tacalumkiisii dadka ay baranayeena aad buu naadir u noqday ama uu yaraadayba laakinahu taqaasarat waxaa gaabnaatay canhu can rajaz alciraaq imaka alhimamu waalcajzu cajzi laga caajiso oo maxay ah dee tacalumkiisii iyo tacliimtiiba baridiisii la baro dadka iyo tacalumkiisa barasho la barto oo dadka ay bartaan hayra xaashimin xaal uu yahay mid aan xishoon ahayn buun khashiir ahayn oo ujeeddadu wax caama oo dee uu yahay wax badan alama waa degay oo bihi bi hada rajas rajaskaas waa ku degay oo waxa weeyaan cajzi dadka ay ka caajiseen oy dee waxa weeyaan inay wax baraan ciddii ama cid ay baraan ay ka caajiseen inay bartaan isaguna wax dee dhacay oo xasiray oo ku degay nadmigaas ama rajaskii ciraaqi ayuu noqdayba laftiga hayra xaashim asalka hore kale ficilka xashama ama xashima labadaba marka uu sulaasigayo inta badan dee khajile iyo qadiba iyobay u isticmaalaan ama luqada ay tahay oo ruuxu hadduu yaxyaxo ama khajilo ama uu cadhoodo axshamahuna uu kaba cadhaysiiye akhjala uu ka khajilsiiyey bay noqon inta badan markuu bimacna listixiya yahay ixtishamo marka uu yahay ama iftacala wasankeed taas bay inta badan uu ku yimaadaa xishoodka oo kale ixtisham waa tan dee ixtishaamka oo kale adabta iyo ruuxu sharafta iyo waxa uu leeyahay ay si macna aladab ay u isticmaalaanba laftiga ixtishaam dee xishoodkana taasaa inta badan loo isticmaalaa halkana san baana shaarixu kuba fasiray waayo dee waa maado keliya bal dee taasaa asal ahayd dee xashim ama xashama labadaba u kuba yimaadaaye ayaa asal ahayd ee xagga isticmaal ahaan luqa ahaanta badan amaba ayaa ah in bimacnaa khajira iyo bimacnaa qadiba iyo loo isticmaalo markaa uu sulaasiga yahay iminkase waa macnahan dee kolley asalkaba ah ixtishamaba waa lafti ficil maziida uuno macnahan soo kordhay kollay dee inay waxa weeyaan laf waa ficilkii xashimoon baba ama xashamo ayuun baba waa saleh haddaba cajzi laga caajiso weeye tacalumkii laga caajiso tacliimtii iyo barashadii o dadka ay ka caajiseen hayra xaashibin bi ujeedadu waa isagoo dee